إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose qaar ka mid a ilaalada guddoomiyihii hore ee degmada wadajira ee gobolka banaadir ayaa isku dilay guriga uu degan yahay ninka ay ilaalada u yihiin oo ku yaala magaalada muqdisho dowladda federaalka ah ayaa waxa ay shaacisay odayaasha la shaqaynaya ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ay dishay oo boqolaal gaaraya dowladda federaalka ayaa waxay sheegtay in odayaasha iyada la shaqaynayay ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ay dishay ay boqolaal gaarayaan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa howlgallo waxay ka fuliyeen shabeellaha hoose muqdisho iyo baydhabo haweenay ku naafowday dagaaladii dhex maray dowladda federaalka ah iyo kooxihii mucaaradka ku ahaa ayaa ka warbixisay xaaladda caafimaad ee ay ku sugan tahay ganacsatadii ku hanti beelay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ayaa ka soo horjeestay naqshad cusub oo uu la yimid guddi maamulka somalilan uu u xil saaray dhismaha suuqa dad badan ayaa waxay ka faa'iidaysteen dowlad diini ah oo maamulka wilaayada bakool uu ku qabtay deegaano hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaas dibaddana dowladda ruushka ayaa cunaqabatayn waxay ku soo rogtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kanada intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qaraxyo dhimashadii dhaawac sababay ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo laba qarax ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo waxaana la egtay ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo halkaa lugeynayay qaraxyadan waxaa fulisay xarakada shabaab almujaahidiin ugu yaraantii hal askari oo ka tirsanaa ciidamada jubbaland ayaa halkaa ku naf waayey halka laba kalena ay ku dhaawacmeen deegaanka yoontoy iyo deegaanada kale ee odwadaagta yihiin marar hore oo badan sidan oo kale qaraxyo ayaa ka dhacay iyadoo sidoo kalena ay ka dhaceen weeraro toosa kuwa oo xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsadeen ciidamada jubbaland khasaarooyin ayaana lagu gaarsiiyey qaar ka mid a ilaalada guddoomiyihii hore ee degmada wadajir ayaa isku dilay guri uu degan yahay ninkay ilaalada u yihiin oo ku yaala magaalada muqdisho maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in qaar ka mid ah ilaalada axmed daaci ay isku dileen guri uu degan yahay guddoomiyii hore ee degmada wadajir oo ku yaala magaalada muqdisho laba ka mid ah ilaalada axmed daaci oo ah guddoomiyii hore ee degmada wadajir ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen gudaha guriga falkan ayaa yimid ka gadaal markii mid ka mid ah ciidamada ilaalada ah ay ka fakadeen xabadda qoriga b k m-ka oo uu xakameyn waayey taas oo keentay in laba ka mid ah saaxiibadiisii uu goobta ku dilo ciidamada ayaa xilligii ay arrintan qabsatay isku diyaarinayeen in ay gelbiyaan axmed daaci oo ah guddoomiyii hore ee degmada wadajir wararka ayaa intaasii ku daraya inuu baxsaday askarigii dilka geystay iyada oona goor dambe goobta laga qaaday meydadka labada askari ee kale dhacdadan ayaanan ahayn mid cusub magaalada muqdisho balse dhowr jeer ayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gudaha caasimadda isku dileen
dowladda federaalka ayaa waxa ay shaacisay in odayaasha iyada la shaqaynayay ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ay dishay ay boqolaal gaarayaan wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo odayaal kula kulmay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in saddex boqol labaatan iyo afar oday oo la shaqaynayay dowladda federaalka ay xarakada shabaab ulmujaahidiin sanadihii lasoo dhaafay dhegta dhiigga u dartay asigoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay in sagaal iyo labaatan ka mid a odayaashaasi ay ka tirsanaayeen boqol soddon iyo shantii oday ee soo xulay baarlamaankii laba kun labiiyo toban lagu doortay magaalada muqdisho waxaan hayaa rikoorka odayaasha boqol soddon iyo shantii ka tirsanaa ee ay dileen waa sagaal iyo labaatan oo saaxiibadiin ahaa oo idinla joogi jiray oo idinla fadhin jiray oo aad jeclaydeen oo dadkooda jeclaadaan jeclaayeen sagaal iyo labaatan ka mid a waxaa dilay kooxahaas odayaasha guud oo ay ku jiraan kuwaasi oo ay dileen qiyaastii way badan yihiin laakiin rikoorka la hayo oo wasaaradda taalla saddex boqol labaatan iyo afar oday wa saddex boqol labaatan iyo afar oday ayay dileen oo ayaguna siun dowladnimada dhismaheedii qayb ka ahaa oo ugu dambaysay haddeertaa nabadoon wiiggii hore halkan lagu dilay waxaa jira odayaal siyaasadda ku milan oo dowladda federaalka iyo shisheeyaha la shaqeeya waxayna ka mid yihiin dhinacyada xarakada shabaab ulmujaahidiin sanadihii lasoo dhaafay ay beegsanaysay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa howlgallo ka kala fuliyey shabeellaha hoose muqdisho iyo baydhabo haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay howlgalla ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose baay iyo gobolka banaadir haddii aynu ka hormarno gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu ekeeyey ayaa ku sugnaa deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellada hoose waxaana dagaalkaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka warmaxan waxaa dowladda federaalka looga daliilax askari iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen askari nool sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay halkaa ka qaateen shan qori iyo booshashkooda iyo sidoo kale mowto ay lahaayeen ciidamadii weerarka lagu qaaday isla shabeellada hoose howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka waxaana askarigaas magaciisa lagu sheegay ilyaas cali dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada wadajir waxay ku dileen mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan xalay lagu dilay degmada wadajir ayaa wuxuu si gaara kaga tirsanaa wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxaana lagu magacaabi jiray xasan wiish isla magaalada muqdisho waxaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda shiraaye ee degmada dayniile dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen maanyafuulka magaalada baydhabo faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday haweenay ku naafooday dagaaladii muqdisho ku dhex maray dowladda federaalka iyo kooxihii mucaaradka ayaa ka warbixisay xaaladda caafimaad ee ay ku sugan tahay sikriyo cumar ayaa warkan faahfaahinaya
maanta murugo ma dareemi lahayn maanta hooyo hadee noo shahe darta rabbina la yaab ma laha insha allah soomaali waxaan ka rajeynaa inay soo garab istaagi doonto waa mid ka mid ah dhacdooyinka murugaha iyo naxdinta leh ee laga soo diiwaangelinayo magaalada muqdisho islamarkaana ay geysanayso dowladda federaalka hooye samiire cabdulaahi waa dhibano ku waxyeelowday isqabqabsigii madaxdii dowladda federaalka ee gursiga ka degtay iyo kooxaha mucaaradka muqdisho ee sannado ka hor ka dhacay halkaasi iyadoona sheegtay in dhaawacyo halis ah ay ka soo gaareen qaybaha dambe ee jirkeeda haddaba waa tana iyadoo ka warramayso arrimahaasi
gaareen qaarka dambe sida lugaha ilaa calooshaoo kaleeto alxamdulilaah istaldikfera waxaan ku jiray muddo laba bilood ah dhakhaatiirta waxay igu wargeliyeen in maxay atay lix bilood kadib aan usoo laabto inta ka sokeysa neersan aan guriga ku qabsado lixda bilood markay guriga iigu dhammaatay dhakhtar kadib aan ugu noqday maadaama aan ahay dadka dhinaca ka saxaroodo muddo sanad iyo shan bilood ah dhakhaatiirta waxay igu dhaheen saxaro makuu bedeli karno waa lugahaaga ma shaqaynayaan dalka dibaddiisaana u baahan tahay sidoo kale iyadoo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxa ay tilmaantay in hooyadeed ay ku weysay isla dagaaladaasi iyadoona hadda korinayso helo laba carruur ah oo iyadu ay dhashay iyo carruur ay ka tagtay hooyadeed walaahi ani waxaan ahay een, hooyo laba caruura haysata misena rajo ah waxaan markaas kurinayay een, hooyo caruuray ka tagtay oo ilaa waqti xaadirkan ila joogaan een, anigana labadeeda caruur markaas aan la korinayay aan markaas u ahaa iftiinka guriga markaas u bixi jiray usoo shaqayn jiray een, kadibna kasoo laaban jiray isla markaasna marxaladaas ee waqti xaadirkan ay i gaartay kadibna aan caawinaad kaleeto aan waayay ilaahay mooyaane magaalada muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday dilalka dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan iyadoona maalin weliba laga soo sheegayo dhacdaba midda ay ka sii xanuun badan tahay maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk ay toogteen darawal kaxeynayay gaari xamuul ah kaas oo ka shaqaysanayay dekadda magaalada muqdisho ganacsadii ku hanti beelay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ayaa kasoo horjeestay naqshad cusub oo uu la yimid guddi maamulka somalilan u xil saaray dhismaha suuqa mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya ganacsatadan oo ka mid ah maalqabeennadii ku hanti beelay suuqii waahayn ee bilooyin ka hor ku gubtay magaalada hargeysa ayaa kasoo horjeestay hadal dhowaan kasoo yeeray guddiga qaabilsan dib u dhiska suuqa oo ay sheegeen inuu suuq ilaayo hadda u xayiran yahay islamarkaana uu doonayo inuu u dhiso naqshad aysan iyagu ku qanacsanayn waana kuwan iyaga oo ka hadlaya arrintaas kulankan aanu ku qabanno fariin yar aanu ku gudbinno oo aanu doonayno inaanu ku beenino qodob aanu maqalnay saxaafadda ka maqalnay oo ay soo dhex martay tiimka injineerada ee suuqa waaheen gacanta ku haya qodobkaasi oo ahaa inay dadka suuqa uu ka gubtay ay qaateen naqshadii ama mu- muqaalifin laga yeeshay in suuqaasi ay haddii alla idhaa naqshadii saa ku qaataan oo lagu hawlgalo arrinkaasi aanu beeninaynaa wax qaatay ma jiraan dadkana waa dadkii hantida kulahaa suuqa boqolkiiba sagaashan waanu diidanay cid naga qaadatayna ma jirto okolka ku taageersanahay e, dadka halkaa taagan ee hantiilihii ahaa suuqa waaheen ma ogolin waxaanu doonaynaa wax iyagana si dhaksaayna faraanna looga qaado ganacsatadan ayaa iyagoo sii hadlaya waxa ay yidhaahdeen war aanu xalay ka dhagaysanay saxaafadda warkaas oo ahaa in injineer cabdirasaaq wiwa uu sheegay in dadkii hantida ee dhismayaashoodu ku gubteen suuqaasi boqolkiiba sagaashan ay iswaafaqeen kuyuuna ay ugu jiraan siday u qaadan lahaayeen naqshadii ay sameeyeen jawaabta iyada oo koobani waxay tahay oo halkaana ka muuqata in dadka boqolkiiba lix iyo sagaashan ka badani aanay arrintaa waafiqin dadkii oo dhanna waa kuwa balaada u eega dadka la tirsanaya ee beenta laga sheegayo waa kuwa kamaradda lagaga wada qabanayo waa mulkiilayaashii xaqa runta ah ee la doonayo in beenta laga sheego waa kuwa see fadhiya bal isagunbaa ka hadlay mulkiile hadlay oo halkaasi soo taagay oo ka yidhi kelmadi meeday gubashadii suuqa waahayn ee magaalada hargeysa ayaa waxaa hadda laga joogaa shan bilood oo gow ah mana jiraan ilaa iyo hadda wax dib u dhis ah oo halkaas laga sameeyey dad badan ayaa waxay ka faa'iidaysteen dowla diini ah oo maamulka wilaayada bakool uu ku qabtay deegaano hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaas cali aadan xasan ayaa warkan faahfaahinaya dowlad socotay muddo sagaal cisho ah ayaa maktabka dacwada ee degmada rabdhuure usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka wardhuujuuley oo hoostaga degmada rabdhuure iyadoona boqolaal isugu jiro rag iyo dumar ay ka faa'iidaysteen dowladaasi intii ay socotay dowlada ayaa waxay ku qaateen risaalada adduruusul muhima ardayda ayaa ka sheekeeyey wixii ay ka fahmeen duruustii ay qaateen mayberyaangnin socday dowro dowradaas olanka magac dari alcilmu nuurun waaljahlu dulaamu dowradaas onayn socotay muddo dhan ilaa hal asbuuc dowradaas onanin ka akhriyay kitaabka li'raw adduruusu almuhima licaamati alumma kitaabkaas waxyaabaha lagu fahmi waxyaaba eed muhiiman ee bulshadan eedanka baahanayan yahayen kitaabkaas inta badan may ku warmaayay arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan iyo alixsaan iyo aqsaamu tawxiid wa aqsaamu shirki sida salaada waliba arkaantiya ee mubadilaadtiya eh iyo shuruudadiya eh sida weysada sidaas oo kale may kalel ka baraday kitaabkan dowladaynooneen socotay muddo sagaal maalmood oo kale ah walbadanunu kufaayin kitaabka leeraay duruusul muhima licaamati alcumma maasha allah walbadan kufaa'idaysani walunan kasaana kufaa'idaysani walinu kasaanay kuhun duraanina kakani ilaahay subxaana watacaala aan kama xasan dumamadaas kabaadishe mayba kaleen maxaad nagaane culimmadii oo haneen aasaasti dowladan walbadan yaa maxaad nagaan insha allah mayba kale koosadaana ilaahay oo raallikanaagada intii intana niinku koreemna aragneeda kutubyaal badan kala hatana insha allahu tacaalaana niinka sii ziyaadi gabagabadii dowrada ayaa waxaa tartan adag uu dhex maray ardayda oo laba xaafadood ka kooban iyagoona su-aalo laga weydiiyey kutubadii ay barteen su-aalan mayba ku wajahantaa su-aali tumi lamaadaha xaafadda abuubakar sidiiq sif sifatu salaati cala almayit qaabka maybu ah oo miidka lanka tukadow safay bismillaah anoo magacay dheeraw salaad aadam oo kusooda xaafadda abubakar sidiiq so-odla haddii aan iskaday qaabka janaasada lanka tukadow arbac takbiiraatin awalan takbiiratu luulaa يقرأ بالفاتحة والتكبيرة الثاني يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالث يدعو له بالميت والتكبيرة الرابع والتسليم
ما شاء الله جزاه الله خيرا ولا لك ما يبوها سؤال الويدي صصها إيانك جوابي سؤالك لما يها ما يكوجه أنت ما يبوها فض عمر بن الخطاب may aha iqra atashahud atahiyaadka akhri marka atahiyaadka salaada weliba gaar ahaan kan may baa kitaabka ka qaadan
anuu habay maabanali liyerow jawaabtan dhuusgown التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dowradan ayaa qayb ka ahaa dowraadka walaayada islaamiga ah ee bokol ay u qabato bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada walaayadaasi halka dhegeystayaal warka ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan ruushka ayaa cunaqabatayn waxa uu kusoo rogay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda canada wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxa ay ku dhawaaqday cunaqabatayn lagu soo rogay saraakiil ciidan siyaasiyiin iyo dad caan ka ah dalka canada bayaan maanta kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda moscow fadhigeedu yahay waxaa lagu sheegay in konton iyo shan sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ee ciidanka dowladda canada iyo siyaasiyiin caan ah lagu soo rogay cunaqabatayn dhan waliba leh shaqhsiyaadka magacyadoodu ku xusan yihiin liiska cunaqabateynta ruushku soo saaray waxaa laga mamnuucay inay safar ku tagaan dhulka ruushka sidoo kalena waxaa lagu soo rogay xayiraado dhanka dhaqaalaha ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ruushku ku qaaday dalka ukraine waxaa soo tarayay cunaqabateynada ay isweydaarsanayaan xukuumadda ruushka iyo dowladaha reer galbeedka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga inta